bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkayga radio cadaado oo idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka ee radio cadaado oo ad maqashaan hadahan oo kale subax waliba marka laga reebo subaxnimada jimcada ah saaxiibayaal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo xiisa badan iminkas mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan meel walba joogtaan iyo si walba maqalkayga raadiyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta qeybihiisii hore ayaad maqlaysaan qodobada aad ku maqli doontaan saaka barnaamijka waxaa ugu dooroon xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka oo madaxda dowladda ka dalbaday in ay jawaab adag ka bixiso fashil amni oo uu sheegay inuu xilligan ka jiro magaalada muqdisho falanqeyn ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado kulamo maanta la filayo inay ka dhacaan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug maxaa looga hadlayaa falanqeyn ku saabsan ayaan iyana idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan rajacaynkee ah ayaa laga qabaa in galmudug midaysan ay ka dhisanto deegaanada galmudug sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa warar la xiriira magaalada dhuusamareeb iyo ciidamo dhowaan laga celiyey falanqeymo ku saabsan arrimahaas oo dhan ayaan idiin soo gudbin doonaa qeybaha hore ee barnaamijka saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa heesta tiraahda
adigu waad ka kabsataa keligay ibuhaadiyo goyoreenkiisiba naftayda gabya ka dhigay
waayahay saaxiibayaal waa kaalin aad ku maqli doontaan qeybaha hore ee barnaamijka haddii allaha awoodda lihi ogolaado qodobadan idiinsoo sheegnay iyo xubintii kalamaan ayaad ku maqli doontaan idanka alle hadduu rabbi kala no- eh, raalli ka noqdo iminkii haatan waxaad kusoo dhawaataan heesta daafarka oo ah barnaamijka iyo uyoreenkiisiba naftayda gabiya ka dhigay niyadan geeraartayo qalbigana heesaa godlada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal lacabtayda ka suuguhee niyadan geeraartayo qalbigana heesaa godlada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal laabtayda ka suugoeen haddana geyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana ka magaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye ogolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo haddana geyoy marnaba anigon kaagu i karayn haddana ka magaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gogolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo gurigii farxadan dhisay qofkan gooriyo ayaan cashaqaani galay uu qabo aad muwi garaabiyo tolo u garab aan ka heli gurigii farxadan dhisay qofkan gooriyo ayaan cashaqaani galay uu qabo aad muwi garaabiyo tolo u garab aan ka heli
saaxiibayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhammaystiri doonaa markanse qeybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay magaaladan cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug waxaa saaka ku sugan xubno ee guddi ah oo ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya kuwa oo soo maray deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug ee guddigan waxay inta badan qabanqaabinayaan sidii shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo shanta bisha agosto ee soo socota uu uga furmi lahaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta ee waa xarunta galmudug ahna xarunta gobolkan galgaduud Eh, sidoo kale guddigan ayaa waxa ay kulamo la soo qaateen odayaasha dhaqanka ee waxgaradka deegaanadan ay soo mareen oo ay ka mid yihiin deegaanada ay soo mareen caabudwaaq balanbal xeraale huurshe gaalkacyo iyo cadaado oo ay haatan ku sugan yihiin magaalada cadaado waxaa saakay ee odayaasha dhaqanku ay u diyaargaroobayaan sidii guddigaasi ay ula fariisan lahaayeen islamarkaana ay kulan ula yeelan lahaayeen xubnaha guddiga ayaa dhankooda waxay isu diyaargaraynayaan qaabkii ay eh, odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ay ugu qancin lahaayeen eh, sidii ay uga qeybgeli lahaayeen shirka ee dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo dhuusamareeb ka furmi doona shanta bisha agoosto ee soo socota ee walow xubnaha ee odayaasha dhaqanka degmada cadaado ay horey uga biyadiideen ka qaybgalka gogasha nabadda ee taalla magaalada eh, dhuusamareeb odayaashu waxay sheegeen in eh, xarunta baarlamanka galmudug ay xaq u leedahay in la dhigo gogasha iyo weliba sidoo kale waxay ra-iisul wasaaraha eh, ku eedeeyeen in uu ballamo uga baxay Eh, xubnaha guddigan ayaa maanta la filayaa inay eh, hadallo usoo jeediyaan odayaasha dhaqanka sida ay ugu qancin lahaayeen casuumaadda ee gogosha ee shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo taalla magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xubnahan maanta kulankooda wuxuu ka dhici doonaa magaalada cadaado odayaasha dhaqanka iyo xubnaha guddigaasi waxaana la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah islamarkaana ee xubnahan ee guddigu ay ku qanci doonaan lana aadi doonaan magaalada dhuusamareeb waayahay saaxiibayaal falanqeynta wararka radio cadaado ayaad la socotaan goordha waxaan idiin soo gudbin doonaa ee arrimo ku saabsan galmudug balse markan aan eegno dhankayo muqdisho xildhibaan ka tirsan xukuumadda waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu si kulol uga hadlay ee fashil amni oo uu sheegay inuu xilligan ka jiro ee magaalada ee muqdisho ee caasimada dalka wuxuuna sidoo kale dhaliil u jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee xildhibaanku wuxuu aada ugu dheeraaday arrimaha la xiriira ee nidaamka amni ee haatan ka jira gudaha iyo geyiga soomaaliya
madaxweynaha prime ministerka magacaabay prime minister xukuumaddu magacaabay amniga iyo madaxweynahana waa chief of staff oo dhinaca amniga marka anigu kalama reebayo wuxuu dhan waa madaxweynaha ilaa iyo prime ministerka intuba markaanoo kale waa isku daraa maxaa yeelay amnigu madaxweynaha qayb buu ka yahay way way isleeyahay dawladduna waxaan isleeyahay prime ministerku shaquu ku maqan yahay oo aada u dhib badan waad garan kartaayo hadde waxaa la yidhaahdaa dhibka soomaaliya inta badan galmudug baa ayuu ka yimaadaaba la yidhaahdaa marka haddii galmudug xal loo helo soomaaliya xal baa loo helaa la yidhahda marka adiga howl adag baa haysta waxaan rajeynayaa prime ministerku isagoo halkiisa jooga ama ama markuu yimaadaba in isbedel weyn ayaanu filaynaa oo dhinaca dawladda ku yimaada yidhaahdo wax badan baanu sugaynaa marka lama filahayo haddaad tiraahdo khayr bay noqonaysaa khayrka waan rajeynaynaa laakiin waxaa loo baahanya dadaal waxaan u baahanahay in yidhaahdo isbedel weyn dawladda lagu sameeyo oo shacabku uu dareemo isbedel inuu jiro nuxurka ugu weyn oo aan soo gudbinaya intaasu ah
waayahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdi shire jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka islamarkaana ka hadlaya arrimaha amni ee haatan ka jira gudaha dalka saaxiibayaal markan waxaan eegi doonaa falanqeyn ku saabsan arrimaha galmudug waa sidee rajacankee ah ayaa laga qabaa in galmudug mideysan ay ka dhisanto deegaanada galmudug maxay tahay se caqabadaha hortaagan in galmudug mideysan ay dhisanto inta badan beelaha dega galmudug waxaa haatan ku howlan guddi farsamo oo ayagu doonaya qaabkii ay dib u heshiisiin uga dhex abuuri lahaayeen una qabanqaabi lahaayeen shir dib u heshiisiineed oo ka furmay magaalada dhuusamareeb guddigaas waxa ay ka kooban yihiin laba iyo toban xubnood waxay inta badan soo mareen deegaano fara badan waxaa rajo ka muujiyey arinkaas islamarkaana ku tilmaamay arin soomaaliya amaba galmudug u horseedi kara nidaam fiican xildhibaan shaacir sheeyow maxamed oo ka tirsan xildhibaanada baarlamanka galmudug ee haatan waqtigooda idlaaday waxa uuna yidhi guddigaa baan mafarki noo haya asagaana ka warsugaynaa kama hordhici karo meeshan waxa ka socda xaqiiqatan ma aha wax kale waa dhamaystirkii ciidamadii laysku dhafay iyo qaabkii amniga loo sugi lahay ma horaan laydiin siiyo xoogaal baa utiin waxaa amniga sugaya inay yihiin ciidamadii laysku daray ee dowladda federaalka ay wada noqday ee xooggii dalka soomaaliya wada noqday kuwa weeye kuwa ammaanka sugaya wax wada hadalna kama jiraan taas waa wax sharciya
sidoo kale xildhibaanku waxa uu soo hadal qaaday ee ciidamo dhowaan la sheegay in deegaanada galmudug laga celiyey oo inta badan xubnaha ahlu sunna ay ka biyo diideen in ay kasoo degaan gegida diyaaradaha magaalooyinka dhuusamareeb iyo guriceel sidoo kalena loo diiday amaba inay yimaadaan magaaladan cadaado xildhibaanku wuxuu aada uga falanqooday in aanay jirin arinkaasi islamarkaana aysan ahlu sunna marnaba diidin in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay soo gaaraan magaalada magaalooyinka ama deegaanada galmudug hadda waxaa weydiiyaa ciidan dowladda federaalka ay leedaha waa kuwa jooga magaaladan horey waxaa jira indhaha ahlu sunna laakiin hadda waa ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed baa la mideeyo ra-iisul wasaaraha mideeyo goobjoog baa laga ahay waa la isku raacay mushaaraadkooda iyo dhaqaalahoodu waa bilowday wax murana kama taagna haddii loo baaday ciidanka loo dheeriyana waa laga wada hadli karaa baahidaas hadday timaado ilaa hadda ma muuqato baahidii ciddiida ma jiro ilaa hadda meelaad warkaas ka hesheen ama ma maqlo halkaas waa ka maqlayn idaacadaha iyo websaytyada baaliga ah waa dhusun oo jamaa ciidamo xamar ayadu kama keensato dowladda federaalka ka keentaa tiraadeen dowladda federaalkana joojin karto hakin karta ayadana bixinaysa wasaaraha ama wasiirka gaashaandhigga ayaad kala xiriirayaan taas ama uu ciidan xamar naga jira oo aan soo daabulayna ma jirin hadday jiraan ciddii mas-uuliyaddaas leed ayaa haddana xagkas iska geliday sababtay u gelida ayadaa la weydiinayaa ra-iisul wasaaruhu magaalada waa u bagay howl wanaagsan buu ka wadaa sida loola shaqaynayo u bagay dardarta ay hawsha ku socoto u bagay ra-iisul wasaaruhu hadduu dhibaato ku qabo hawshan iyo shaqadan ma joogay dhowr maalmood miyir buu isaga tegi lahay ififaalo weyn baa u muuqda garab baa la siinaya waa la dhinac taagan yahay waa ra-iisul wasaarihii xukuumadda magaalada isagaa xukuma isagaan uga dambaynaa talada anagu gacan baan siinaynaa wax dhibaata iyo wax carqabadoo lagu haya ma jiro ra-iisul wasaaruhu isagaan uga dambaynaa shaqada u daba fadhinaa insha allahu tacaala taas waxaa ifafaaleeda waxaan ka heli doonaa shirka dawlada heshiisiinka oo shanta bisha furmaya kaasaa gudasha loogaba hadli doonaa wixii khilaafa in lagu damayn doonaan rajaynahaya in laga qaybgeli doona baan rajaynahayaa waa fayskii labaad fayskii koowaad ciidamada oo ahay kii labaad oo hadda bilaawanayo heshiisiinta kan saddexaad oo ah xulashadii iyo doorashadii hogaanka galmudug haddii rabbi yiraha waa lagu guulaysanaa insha allah wasaaruhu hawshu galwadeen buu ka yahay waana la dhacsan yahay waktiga dheer oo ka qaadatana natiijo fiican inay uga soo bixi doonto ku kalsoon yahay insha allah
sidoo kale xildhibaanku waxa uu soo hadal qaaday islamarkaana uu shacabka galmudug iyo guud ahaan soomaaliya ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha galmudug loo dhan yahay ayna ka warsugaan arrimaha ee muhiimka u ah galmudug ee haatan ka socda dhuusamareeb dadka reer galmudug waxaan u fiilay horta marka ugu horeyd waa ku bogaadinayaa ergadii sharafta badneed ee soo horumartay ee hordhaceeda hadda ay joogo magaalada dhuusamareeb ififaalo fiican bayna noo muujiyeen inta kusoo daba jirtana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa khayr qaba inay nagu soo gaaraan wadahadallow inay najaxaan galmudug loo dhan yahay in la wada dhisto wixii khilaafoo jira halkaa lagu xaliyo xalka xalaasha waxay tahay in dhindhimo galmudug in la wada raadiyo horumarka galmudug laga wada shaqeeyo waana rajaynaa xuqaal baa soo socota waxgarad baa soo socda intii dastay shalay galmudug haddana yegleedayda u taagan baa ka dambayda arrintaas guul baan u rajaynaynaa wax qayr qabaan u rajaynaynaa dadka dhammooda idinka soo maqlaan insha allah
waayahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan shaacir sheeyow maxamed oo ka tirsan xildhibaanada ee baarlamanka galmudug ee haatan waqtigoodu dhammaaday inta badan beelaha dega galmudug qaar ka mid ah waxa ay tilmaameen islamarkaana ay tabashooyin ka qabaan maamulka ahlu sunno ee haatan awoodoodu ka muuqato ee deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo lagu ballansan yahay inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta sidoo kalena la filayo inay ka dhacdo doorashada galmudug inta badan beelahaasi waxa ay leeyihiin ababa ay ku eedeeyeen in maamulkii ahlu sunna uu dhibaato ka geystay deegaano iyo degmooyin ka tirsan ee gobolkan galgaduud aysanna macquul ahayn in mar labaad ay amni ahaan u hoostagaan haddaba sideebaa looga gudbin karaa arrimahaas iyo tabashooyinka ay qabaan beelahaasi taa waxaa qaba islamarkaana ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabdulaahi qalin leh oo ka tirsan xildhibaanada galmudug ee haatan waqtigooda idlaaday kuna sugan magaaladan cadaado waxa uu isagu sheegay in ciidamada ahlu sunna haddii laga wareejiyo ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ay dhammaan beeluhu tegi doonaan islamarkaana ay ka qeyb qaadan doonaan haddaba waa kan xildhibaanka
waxaa aad iyo aad maaragtay aan usoo dhaweyneynaa dhismaha iyo dadaalka oo xukuumadda ay ugu jirto dhismaha maamul cusub ee galmudug taasoo hadda ay marayso maaragta meel fiican iyadoo ku degaya dib heshiisiin qabanqabada dib u heshiisiin oo maaragta oo meel deegaanada galmudug uu sii marayo belir fiican oo liis ay marayaan ee haatanna ugu dambeyntiina maaragta uu ku sugan yahay magaalada cadaado sidoo markaas maaragta ku korugalayo deegaanada galmudug iyo cabdabashooyinka ay qabaan una geenayo maaragta invitation-ka iyo kasoo qaybgalka dib u heshiisiinta inkastoo caqabado badan ay jiraan laakiin balse haddana in ma walbaa la helo galmudug midaysan oo tayaysan waa muhiim in maaragtay xoogga la saaro anigana waxaan waxaan aan danaynayna aan maaragtay mas-uuliyaddeeda ee tahay in mar labaad aan galmudug oo maaragtay tayo leh oo intooda ka wanaagsan midadada markan aan u taagno way waa sax hawlahaas waa jiraan ee taasna waa shaqooyin waajibaadka guddiga u taale maaragtay in ay ee, deegaanada ay ca- tabanayaan inay kala hadlaan ee, wax walbana loo wada hadlin midkood hadalka loo wada keeno ee, int- ka hor intaan meeshii la tegin beel walba maaragtay sida meeshii loo tegi lahaa iyo qaabkii ay u fududaan lahayd in deegaankii ee gogosha la dhigay ee dhuusamareeb in la tago sida u fududaan lahayd ee beelahana maaragtay ay kasoo qaybgalkooda ugu suurtageli lahaa in la sameeyo waa muhiim waayo eh, haddii eh, tabasho haddaan la hadlinin in maaragtay la iska gudda ama la iska socda maaragtay muhiimad gaar eh, ma- eh, igama muuqato balse eh, maadaama deegaanada ay arkeen eh, beelihii dabashooyinka ay arkeen in meeshii markay ku laabtaan eh, waqtigii lagu talagala maadaama aada u dhow yahay in waqtigii dib kordhin lagu sameeyo waqtigii wax ku daraan eh, tabashooyinkiina ay xal u keenaan si beelaha dhaman ay usoo qayb galaan gogosha ay u noqdo gogol loo wada dhan yahay oo dib heshiisin dhab ah meesha ay ka dhacdo Ee, waa howl wanaagsan in galmudug oo midaysan la helo deegaanadeeda ee maarata inta deegaanada xurta ah ee dowlad galmudug ay ka wada talido waa arrin aad aan usoo dhaweynayno aan danaynayno Ee, balse ee, khilaafaadka cusub oo hadda oo soo kordhayo ee ra-iisul wasaaraha asigaa laga raacsado waxaa la meeshan muhiimadda sida ra-iisul wasaaruhu asiga uu sheegay in maarata dhuusamareeb laga rabo inaa noqoto mid ay ka howlgalaan dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay ka howlgalaan iyo hay-adaha amniga ee galmudug inay ka howlgalaan oo meesha ay sigi karaan nabadsooda iyo booliskii iyo dhammaan hay-adaha kale ee ee- ee amniga ee meesha tegi karaan ay ka howlgeli karaan si meesha ay u noqoto caasimada galmudug oo dhab ah oo ummadda udhexeyda maaragtay ay u noqoto
waayahay kaana wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed qalinle waa xildhibaan maxamed cabdulaahi qalinle oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ee haatan waqtigooda idlaaday wuxuu ku sugan yahay magaalada cadaado arrinkaa ayuu falanqeynayay Ee, dad badan waxa ay u arkaan in arrinkan ay guulo wax ku ool ah ka keeni karto haddii maamulka galmudug ee ee loo midaysan yahay uu ka dhismo deegaanada galmudug ee ay soomaaliya oo dhan ku toosi karto arrinkaasi falanqeynta wararka radio cadaado ayaad la socotaan qeybihii dhexad dambe ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan haatan xubinta kalamaan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada xubintii kalamaan aan idiin ballanqaadnay
si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda
waryaaya xoolaha nool iyo khayraadka badda iyo khayraadka beeraha soo ma ahayn wixii la dhoofi jiro oo lacagta adag lagu soo bedela jiri maxaa ku dhacay oo annaga deeqdan ugu khasbaya ma hadda dhoofinno war khayraadka iyo xoolaha sheegays maamul goboleedyada ay ku kala biireen kalamaanay anigay dhegaysta haddii ananna dhulkaygu daarahaada burburin haddii ananna dhulkaygu dadkaaga baraakicin beel hubaysan kama dhalan dhandhandhandhandhandhandhandhandhandhan warniyaw daara burbure an iyinkakagoontiday horta ana madiiinatun buushleybisku daganaba Aye.
hoobanti lama tufka kagaha alagorob meelki almoaadan meeliana dego lama tufka surida nabadayu alla warkiisi waa caddaysta war ninka war xun kuuma sheegayne labada kun koo iyo labaatanka markuu xilka soomaaliya ku guulaysta wuxuu qabanaya kuu sheegay shakfir ku dooran mayno ayay qoondada dumarka adaa maamulaye shoobaraha nagala tag warna miyaa ulaan jirin oo hata ka hor isbitaalseedii mayba erey waan xanuunsanayaa adeer dhiiggaa lagaa qaadaa yaleeri dhiig layga qaadi mahayo awalow dhiigga igu yaraayo yeeri walba si lagu daaweeye kaalidaha lagaa qaado midda idilootayba waa iyada yeeri waayahay adeer dhiig ha lagugu shubo abba ha ii sheegin dhiig islaameed laygu shubi maa yeeri daawadiisislisinka fadahe war arrintii cakirayda galmudug oo kala wareeg hawadaa gaartay oo ra'iisul wasaare khayre iyo ahlu sunna isku afgaran waayeen xaggee maraysaa warnimada war ma haysaane ra-iisul wasaare khayre iyo hogaankii halusunna saacadna way heshineen saacadna way dagaalayaan xalay waxay ku heshiiyeen baa la yidhi in askartii muqdisho laga wadayey la iska iska dhaafo maantana waxaa la isku fahmi waaye oo hogaankii harsuun ay diideen in ciidamaami sooma dhuusamareeb iyo gurceel la geeyo
war magaalooyinkii dhuusamareeb iyo gaalkacyo hal waday isla qaadeen odayaashii gaalkacyo ku sugnaa waxay dheheen gogasha taala dhuusamareeb bilaa shuruudlaan aan tegaynaa odayaashii cadaadana inay caroodeen ee hawada dhagaxaan dhigeen war ma eri jiraan nimantuun gaalow markaad ciin daaqdaa lagu yaabaa lankakanow hatta hatta dhibaatada koobsanaana sababtoo eh adaade i dhuusamareeb walaagi meeliroogi dhan baawuray raaceen hal waday wada raaceen wari ahaana saahal durhan lankada u kore dad dhaba meeldagna hal baabur laygaadae war madkaara ogodin labai marar gur ma maqlin miya waaba ka boodee aroo burtillaas yaqaanaa weligiin war la yaab liyo weyrax baad ku jirtaane waxbaa layska bartaayoo dadku way iswarsadaaye wadar hawl ka dhaxaysoo qofba waax ku lahaa oon sharci loogu wadaajin waa wixii waddankeennu wakhti dheer ku sugnaaye shakhsi waajib la saaroo lagu dhaarshay wallaahi oo waddadii kala bayray iyo koox la walwaasho inta waardiyo saartay hadba weelka daraysa waxa aydun wadaanu waalidoodii miya war heedhe weligaada ma lagu dhahay inta gurigaada hortiisa dhagax la dhigtay qof waa ku damiinta allaahuma najaynaa waa mida noo dhineed ee ilaahawana tusin war islaantaana aakhira miyay ku noosha miyayse xamar joogin muwayse maqal kontaroolka isgoyska nambar afar la dhigay wareedhaa meesha dadka qaracyada dhigaa lagu qabtay kilomitir foor maahana waa boosaaso ee dadka ka daaya beenta war boosaaso warkama hayside askari lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii madaxii d b wol ayay maxkamad dil toogasho ku xukuntay maanta war xukun beela maxkamadaha puntland waxba kama ogide sanad walba dilay xukumaan cidla toogtana ma aragne dadka hagee geeyaan war dadka adduunyaa u taaglaanahaye reer aakhiraadkaa noo wicin arooda guddoomiyaha golaha shacabka meesha u baxay baydhabo ma ah ee waa garawe wuxuuna ka qaybgalayaa la yidhi aas-aaskii sanad guuridii kow iyo labaatanaad oo puntland war nimantuhu mayga dheegi jiray hibil geed sarawaab weeye geed sarawaab weeye maylili jeede misarmadii mooradii ooda moorolaaye oolase sanad guruutaas mayje intimag walaayayaal argu haytana nimiyow madkeero meelxulunaysa waan aqaanaaye abuu mansuur waa la soo daynayaa iska sug mandayskow wasiir omar kismaayo ma tegayo ma lagu soo dhoweeyey mase hawadow weli ku jura ayaya hawadaa mashquul ah diyaaradihii feel ay ku jiraan taraafikadii naqaday ku maqan tahay wareedhe war ma ogdiine cali ceel waa al-shabaab baa soo weeraray dagaal ba'an ayaana ku dhex maray ayaga iyo ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa kenya hadda dibaa loo eriyo meelihii ay ka yimaadeen bay ku laabteen war ceelwaaq warkama sida gudoomiye ceelwaaqa hadla wuxuuna yidhi tuulooyinka magaaladayda hoos yimaadoo dhan al-shabaabaa soo buuxdhaafiyey war gudoomiya yiriisoo caafimaadkiisa maxaad war oo ka haysaan war maxaad u daawan weyse laafka khadiijo maxamed diiriye oo gudoomiyaha gobolka dhaawaciisa la joogta waxayna sheegtay inuu caafimaadkiisa ka sorraynayo ciyaalkiisina ay la joogaan marka xogta gudoomiyaha haddaad rabta laifkaas nabadii noola daawo intii bogta allaha bogsiiyo gudoomiyahana asoo nabada allaha noo soo celiyo eeda aamiin laakiin adamayba gaalay ino malaamilayda gajarti booli aadmiga daaqa ama beenta bannaysta baxda maanka garaadkaa bugta looga ridaaye ilaahay aan ka baqno war waxaa la yidhi lamaano kasta oo gurigooda ku yaraado facebook ayay gogol ka samaystaan oo sawirro iyo hadallo macaaniso
waayahay saaxiibayaal gunti iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xubinta kalamaan wakhtiga oo inaga dhacay awgeed in ma dhammaystiri karno saaxiibayaal inta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado sidoo kale waxaan intaa kusoo gebagabaynaynaa jadwalkii idaacadnimo ee saaka wakhtiga oo dhacay awgii nabadgelyo